bismillahi raxmaan raxiime gala wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada amuraha saanka dunida mar kale gala wanaagsan saaxiibayaal qodobada galabtay barnaamijkan saanka dunida aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhirada ka soo baxaysa qarax maanta in lala eegtay ciidamo ka tirsan maamulka puntland wararka ugu dambeeyey ayaad barnaamijkan saanka dunida aad ku dhegaysan doontiin saaxiibayaal qodobada kale ee galabtii saanka dunida aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn waxaa maantay magaalada baydhabo ee koonfur galbeed looga dhawaaqay guddiga doorashada ee maamulkaasi waa dhegaysan doontiin saaxiibayaal wararka ugu dambeeyey qodobada kale galabtii saanka dunida aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona jubbaland oo shaacisa inuu isku soo dhiibay ninka tirsan ururka al-shabaab magaciisa ayaan goorab idiinsu gudbin doona saaxiibayaal qodobada kale barnaamijkana saanka dunida aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona urur goboleedka igad oo sheegtay inay dhexdhexayn doonto dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo maalmada soo dhaafay qilaax xooggan uu ka dhex jiray barnaamijkana saanka dunida ayaan goorab idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal dhexdhexaynta noocay wajahayaan iyo noocay tahay qodobada kale barnaamijkan saanka dunida galabtii aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona sharmaaxeedka midooda afrika ayaa maanta wuxuu ka furmay magaalada asababa ee dalka etoobiya qodobada looga hadlaya ayaad galabtay barnaamijkan aad ku dhegaysan doonteen qodobada kale barnaamijkan saanka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa la horgeeyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal xog la xidhiirta qodobada kale saankan dunida galabta aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona booliska kenya ayaa lagu eedeeyey inay laalush ay ka qaataan ururka al-shabaab ee ka dagaalama gobolka waqooyi bari ee kenya barnaamijkan ayaa goorow idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobadaas wixii soo kordha ayaad barnaamijkan aad ku dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray cumar axmeduraahin cumar saxeefa ananoo xasan oo la socodsiinayaa shirmaka maxamed maxamuud shan uu farsamaynayaa meel kasta aad joogtana gala wanaagsan saaxiibayaal
Thank you.
waa tahay saaxiibayaal galan wanaagsan ayaan hawada in ka leenahay meel kasta aad joogtaan si kasoo maqal raadiyaha cadaawado idiin soo gaarayabaa ku soo dhowaada barnaamijka saxka dunida oo dhammaystiran mar kale galan wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaawado ayaa dhegaysanaysaan aan ku bilownee wararka dheerada ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda puntland qaraxaas oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa lagu weeraray gaari nooca soomaalida u taqaana cabdibilaha xil uu marayay inta udhexaysa magaalada boosaaso iyo buuraha galgala sida ay sheegeen dad goobjogeylaha ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland waxaa jira khasaaro ka dhashay qaraxaasi hase yeeshee aanan weli si dhab ah loo xaqiijin karin intuu leegyahay marka laga reebo inaan laba askari la sheegay in dhaawacyada la geeyay isbitaalka magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland wararka ugu dambeeya haatan naga soo gaaraya goobta qaraxa ka dhacay ayaa waxay sheegayaan ciidamada maamulka puntland in halkaasi dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan iyaga oo baadigoobaya dadkii ka dambeeyay qaraxaasi ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi ayagoo sheegay in khasaare fara badan ay gaarsiiyaan qaraxaasi ciidamada maamulka puntland ee ku safriyay inta udhexaysa buuraha galgala iyo magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland gala wanaagsan saaxiibayaal saanka dunida raadiyo hadaado ayaad degeysanaysaan galo wanaagsan saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan efamta siddeetan iyo siddeed dhibic shan markaartisan waxaad nagala socotaan kulan maanta magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku yeeshaan xildhibaanada maamulkaasi ayay cod gacanta ah waxay ku ansixiyeen guddiga doorashada madaxweynaha maamulkaasi oo shan iyo toban xubnood ka koobnaa fadhiga xildhibaanadaas ayaa waxaa xaadir ku ahaa xildhibaano gaaraya boqol soddon iyo sideed mudane waxaana u codaysay boqol soddon iyo afar xildhibaan oo cod gacantaag ah ugu codeeyey waxaana diiday laba xildhibaan halkaa hal xildhibaan galan ah ay ka aamuseen waa laba xildhibaan ay ka aamuseen guddiga doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta ansixiyeen xildhibaanada maamulkaasi ayaa laga dharsugayaa dadargelinta doorashada xilligeedii kadib kadib markii ay xubno dhowr ah guddigaasi ka mid ah ayagoo ay iscasileen doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa isha ku haya badi soomaalida meel kastoo ay joogaan iyo beesha caalamka galo wanaagsan saaxiibayaal saanka dunida ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha cadaada ayuuna idinkaga imaanayaa efmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa halka dadyagu caalamka ay si toos ah ay nagala socdaan aaladaminta tooska ah lefstreamka wanaagsan saaxiibayaal saanka dunida ayaad dhegaysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna idinkaga imaanayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga maanta wuxuu ka gadoobay danjirac cusub ee dowladda maraykanka usoo magacooday soomaaliya dholed fumayo mako danjiraha cusub ee mudan yumato ayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uga mahadceliyay guddoomidda warqadaha aqoonsiga isagoo u sheegay in dowladda maraykanka ay soomaaliya ay ka caawin doonto dhinacyada horumarka ammaanka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhankiisa danjiraha cusub ee u mahadceliyay isagoo oo u soo dhoweeyey soomaaliya oo u ballan qaaday in dowladda federaalka soomaaliya ay si dhow ay ula shaqay doonto galab wanaagsan saaxiibayaal qabii hore saanka dunida ayaad dhegaysanaysaan raadiyo cadaado ayuuna idinkaga imaanayaa waa tahay galab wanaagsan saanka dunida ayaad dhegaysanaysaan raadiyo cadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal maamulka jubbaland ayaa maantay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxay ku soo bandhigeen in ay sheegeen inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab balse isku soo dhiibay ninka isku soo dhiibay jubbaland ayaa wax magaciisa ay ku sheegeen xuseen cabdulaahi maxamed waxaana goobta lagu soo bandhigaya ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland saraakiisha ayaa waxay sheegeen ninkaas uu u muuqdo shan sano ka tirsan al-shabaab islamarkaana uu ka howlgeli jiray tulooyin hoostaga degmada xara dheere ee gobolka mudug waxay sidoo kale sheegeen ninkaas uu wiil dhallinyaro ahaa uu al-shabaab ku biiray xilli uu ku sugnaa degmada jilib ee gobolka jubbada hoose waxay warar ku soo kordha saaxiibayaal waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeenne iyo barnaamijka dambe ee soo socda galab wanaagsan saaxiibayaal saanka dunida ayaad degaysanaysaan raadiyo xadaada ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal wasiiro ka socda sideed wadan ee xubnaha ka ah urur goboleedka igaad ayaa waxay shilan waa shalay kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda etoobiya ee adis ababa kulankaasi waxaa looga hadlay xaaladda soomaaliya south sudan iyadoo diradda lagu saaray khilaafka dowladda federaalk ah iyo dowlad goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalk ah madaxda golaha nabadda iyo ammaanka iyo urur midooda afrika ambasador ismaaciil colejin oo saxaafeed ka soo saaray arrimaha soomaaliya iyo south sudan waxa uu shaaciyey in urur goboleedka igada ay dadaal xoogan ay la geli doonto xalowhelidda khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxa uu soo saaray saddex qodob uu ku aadan soomaaliya wuxuuna hoosta ka xariiqay in ururka ayadu ay tagarayaan dowladda federaalka iyo dadka soomaaliyeed xilligan kala goorka ee colaadda iyo la gaaro nabadda ummadda soomaaliyeed wuxuu kuluu tilmaamay inay u baahan yihiin xiriirka dadaalkooda ku aadan soomaaliya iyo baahida loo qabo xalinta khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada madaxda golaha nabadda iyo ammaanka ee yuda wuxuu intaas ku daray inay si xoogan u taageerayaan dowladda federaalka si doorka muhiimad ay uga qaadato arrintaasi wuxuu ku celiyey in igaad taageero ay ka garanayso xalinta khilaafka dowladda federaalk iyo xubnaha dowlad goboleedyada iyo sidii loo dhisay lahaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya si ay ula wareegaan ammaanka guud ee dalka marka ay ururka ciidamada midooda afrika amisom ay ka baxaan gudaha dalka soomaaliya xoraanta labada kun iyo labaatanka galab wanaagsan saaxiibayaal saanka dunida ayaad dhegaysanaysaan raadiyo cadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal qaybihii dambe oo qaybi dhexe barnaamijka ayaan ku sii saqeyna saaxiibayaal markaan xildhibaanada golaha shacabka iyo baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho kulankaa waxaa shir guddoominaya kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli sheekh ibraahim mudey waxaana soo xadeertay in ka badan boqol iyo konton iyo shan xildhibaan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaali beyle ayaa xildhibaanada golaha shacabka sharaxaad ka siiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo ay wasaaradduisa ay soo diyaarisay wasiirka ayaa sheegay in isbeddel weyn uu ka muuqdo sanadka miisaaniyadda wuxuuna soo bandhigay meelaha ay qorsheynayaan in laga taageero miisaaniyadda xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee kulankaasi ka hadlay ayaa soo jeediyey in miisaaniyadda lagu caddeeyo shaqaalaysiinta shaqaalaha cusub ee kanista xisaab xirka sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo wasaaradda maaliyadda ee golaha horkeento korarka dhaqaalaha ee sanadkan uu sameeyey waddanku kusibaha guddoomiyaha golaha shacabka ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad mudane cabdiweli sheekh ibraahim mowdi ayaa sheegay inuu guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka laga doonayo inay ka soo shaqeeyaan miisaaniyadda kadibna arrintaasi labaad ay soo diyaariyaan arrintaanna waxaan kasoo kasoo shaqaynayaa guddiga inoogu xil saaran arrimaha maaliyadda iyo miisaaniyadda oo aan ka sugano inay noo keenaan xisaab xirka sanadka labada kun iyo sideed oo todobiyo tobanka aan soo dhaafnay iyo meelaha dhaliilaha laga jeediyey kadib marka ay xildhibaano fara badan loo siiyey inuu ka dooda maadaama maanta oo aqrin koowaad yahay ayuu yidhi guddoonka xulka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muuday dhan kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyey sharciyeedka dhismaha hay-adaha dadka dhaafada eh oo maray akhrintiisa saddexaad sharciyeedkan ayaa waxaa soo diyaarisay wasaaradda haweenka iyo xuquuq lisaanka iyo xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana isbeddel ay ku daris ay ku samaysay guddiga xaquuqlisaanka ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya boqol konton iyo shan mudane oo madasha fadhiisay ayaa cod wada oggol ah ugu caddeeyey mana jiran xildhibaano diiday iyo kuwo ka aamusay toona gudoomiyaha guddiga xaquuqlisaanka ee golaha shacabka xildhibaan xaawo yuusuf axmed ayaa xildhibaanada kaga madcelisay asxinta iyo go-aanka wada ogolka ah ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya maanta ay ka qaateen sharciga ah halkeen gala wanaagsan saaxiibayaal saanka dunida ayaad dhegaysanaysaan raadiyo cadaado ayuuna idinkaga imaanaya waa tahay gala wanaagsan saanka dunida ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahadi maxamed gullida qadar ayaa maanta magaalada asababa ee dalka etoobiya uga qaybgalaya shirka madaxda afrika ee ka furmaya halkaasi mahdi maxamed gullida qadar ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi looga hadlayo sida dibhabeyn loogu samayn lahaa midooda afrika iyo sida ugu wanaagsan oo wada shaqayn lahaayeen eyuda iyo urur goboleedka qaaradda afrika ee ayu sidoo kale waxuu intaasi ku dareen in shirka looga hadlayo horumarinta afrika gaar ahaan arrimaha isdhexgalka bulshada dhaqaalaha ammaanka iyo siyaasadda dhowanaana waxaa socda dhaqdhaqaayo iyo hogaamiyayaasha geesaska oo geeska afrika ay doonayaan inay xiriir goboleed wanaagsan ay yeeshaan taas oo dadka wadamada geeska afrika ay si weyn aragti ka duwan ay uga bixinayeen meel kasta aad joogtaan gala wanaagsan saaxiibayaal saanka dunida ayaad degeysanaysaan qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan kusii saqeynaa gala wanaagsan saaxiibayaal saanka dunida ayaad degeysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna idinkaga imaanayaa qodobka ugu dambe ee galabtii barnaamijkan saanka dunida wuxuu noqonayaa warbixin ay soo saartay hay-adda jimcadda qurumaha u dhexaysa ayaa lagu sheegay in booliska kenya gaar ahaan kuwa jooga magaalooyinka kaambiga ku haya xuduudka ay soomaaliya ay kenya ay wadaagaan in shacabka ku dagaalama al-shabaab ay ka qaataan lacago laaluur ah si ay u sii daayaan waxaana warbixintaas lagu sheegay in qaramada midoobe ay walaa xoogan ay ka qabto ammaanka dalkaasi kenya maadaama ay sheegaan saraakiisha booliska ee loo soo diray sugidda ammaanka dalkaasi inay ugu tageerayaan inay wax ku tilmaamaan argagixisada sida hadalka warbixintaasi lagu sheegay waxay si gaar ah usoo qaateen weerar dalka kenya bishii february ee ka dhacay oo ay sheegeen saraakiil kenyan ah ayay ogolaadeen in dagaalamayaasha weerarka geysatay ee al-shabaab ka tirsanaa ay joogaan oo ay gudbaan xuduudka kenya ee soomaaliya ay la wadaagto waxaana ay sheegeen in laluushka ahaan ay u qaateen lacag gaadhaysa laba kun oo lacagta kenya booliska dowladda kenya ayaa sidoo kale waxaa xoraan loo jeediyey eedeymo la mid ah kuwaan oo kale balse markaana hay-adaha qaramada midoobe ayaa si qeexan u sheegaysa in cilaaqaad hoose oo laaluushqaadasho aw ka dhisan u dhexeeyo booliska ka hortagga argixisada dalka kenya iyo ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya hase ahaatee saraakiisha booliska kenya ayaa ku doodaya in ciidamada booliska dalkaasi ay haatan howlgallo adag ay ka dadaalayaan aana suurtagashay in weerar fara badan oo al-shabaab ay ku qaadayaan dalkaasi ay ka hortageen isagoo tusaale usoo qaatay laba dagaalamo oo ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu kala magacaabo cabdimaajid xasan aadan iyo maxamed naano cusmaan oo ay gacanta ay ku dhigeen booliska kenya kana hortagay argixisada xilli ay qushinayeen in dagaal ay ka geystaan magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya habeewna gala wanaagsan saaxiibayaal intaas ayaan jecelahay galabta inaan kusoo gabagabaya saanka dunida oo soo saara saaxiibkay cumar axmed raaxi cumar saxiifa libaan cabdi ciise oo farsameynaya mahad nuure axmed xasan xasanaa oo la socodsanaya nabadgelyo saaxiibayaal Thank you.